muqdisho caasimadda soomaaliya way sii ballaaranaysaa waxaana maalin waliba waddooyinka magaalada soo gelaya gaadiid cusub kuwaasi oo cidhiiri ka dhigaya waddooyinka magaalada oo awalba tayadoodu liidatay dhowaanahan waxaa batay shilalka baabuurta oo ay ka dhashaan khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo weliba burbur hantiyeed sababaha loo aaneynayo shilalka oo batay waxaa ka mid a ilaalin la-aanta shuruucda wadooyinka ciriiriga ka jira wadooyinka iyo shilal dhowaanahan dhacay oo ay ku lug lahaayeen baabuurta xamuulka ee dekeda ka soo qaada raashinka kuwaasoo tayadoodu liidato qaarkoodna la sheegay inaanay lahayn fariin ama bareeg fiican taliska qaybta guud ee ciidamada nabadgelyada wadooyinka ayaa sheegaya in saddex bilood gudahood ay dhaceen in ka badan laba boqol oo shilal baabuur ah kuwaasi oo sababay dhimashada soddon iyo toddoba ruux inta hadda aan meeshaan joogo shaqada aniga taraafikada mas-uulka ahay shilalka dhacay waa laba boqol kooiy toban guud ahaan shilalka oo ay dhaawacyada fudud ka dhasheenna oo dhaawacyada ka dhashay shilalkaas oo labada boqol iyo kooiy tobanka ah waa boqol iyo soddon iyo labo shil oo dhaawac fudud ah intaasoo dadaa dhaawac ka soo gaaray dhaawacyada culus oo shilalkaas ka dhashayna oo tirada aan soo sheegnay ah dhaawacyada culus oo ka dhashayna waa lixdan iyo labo dhaawaca dhimashada xaggeeda marka aadno dhimashada ka dhalatay waa soddon iyo toddoba ruux muddada saddexda bilood ha magaalada baabuurta ugu badan ee ka shaqaysa waa mootobajaaj waana kuwa ugu badan ee shilalku ay saameynta ku yeeshaan darawallada bajaajka waxa ay iyagu eedda shilalka dusha ka saarayaan baabuurta waaweyn iyo weliba gaadiidka tiknikada ay ciidamada dowladdu leeyihiin shilalka muqdisho waxaa keenay gabaadiidka waaweyn oo fariinka laheenin oo laisku soo fasaxayo haween iyo maalin isku socdaano sababtaasoo waxay tahay nugu dhalaysa waxay tahay jidka oo mar walba noqonayo jaam iyo broblem oo zaa'id ah oo baaritaanka nagula adkeeya mar walbo haddana kaaga sii daran haddana baabuurta waaweyn waxay marayaan wadooyinka loogu talagalay mootooyinka inay maraan cariiriga cataan oo asna mootooyinka jidka cataan ayna sanaanin laamiina eburbursan yihiin wadooyinkana cibir tahay anaga mar walba waxaa nagala qaadaa lacag cashuure wax ilaa hadda nagala dhimin ma laha taliyaha ciidamada nabadgelyada wadooyinka gobolka banaadir wuxuu isagu dhammaan eedaha shilalka ka dhaca wadooyinka uu u tirinayaa darawallada bajaajka gaadiidka waaweyn iyo sidoo kale darawallada aan u hoggaansamin shuruucda ee meel walba qardajeexaya dadka wadayaasha mootooyinka wada taxadar xumo xaggooda ay u badan tahay shilalka markaa dib u fiiriso sababta keentay shilkan mas-uuliyad darra taxadar darray u badan tahay tan labaad waa inuusan marayn qofka wadada waddo aan wadadiisa ahayn uusan suganaynin wadada hadday cariiri yarta gasho ma ogolaanayo qofka inuu wadadiisa taagnaado marka waxaa ka dhalanaya inuu waddo qaldan galo shilaa ka dhalanaya